habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa washington
waa sabti bisha juunna waa lixda sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaban sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka efamyada geeska afrika taleefanka gacanta iyo bogga internetkan ku leenahay ciwaankaygu yahay v o a somaly com idaacaddeenna waxaa daadihinaya haaruun macruuf iyo anigu oo cabdiraxmaan xuseen furre
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida ma lasoo afjari karaa colaadda muddo labaatan sanno ka badan u dhexaysay ururka o n lf iyo dowladda etoobiya
taariikhda boqolkii sana oo soo dhaafay meel aan la gaarsin baa la gaarsin waan soo marnay xukunka malalka waan soo marnay xukunka xaydisalaasa mengistu waan soo marnay dhibaatada loo geystay soomaalida dhulkaa joogta weligood kuma dhicin mana ku dhacayso mustaqbalka saan rajeynaya marka dastuurka muusa difaacin marka dastuur nominala weye waxaa ka mid a waxa laisku haysto waxa weeye dimuqraadiyada etoobiya maka jirta dastuurka aan aqbala dastuurka mafulayaa weye yaa garanti garaynaya weye maxaa ka imaanaya weye waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii cawayska washington iyo qodobo kale balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii caalamka
maxkamad ku taalla dalka masar ayaa laashay amar hore uga soo baxay maxkamad kale oo ururka xamaas ku dartay liiska ururada argagixisada weli ma jiro wax falcelis oo ka soo baxay xukuumadda masar iyo ururka xamaas midkoodna oo ku saabsan laalista xukunkii hore maxkamadda maxkamadda masar ku taalla ayaa hore ururka xamaas ugu dartay ururka argagixisada bishii febraayo ee sanadkan xiriirka xukuumadda masar iyo ururka xamaasna aad ayuu xumaaday kadib markii militariga masar ay bilaabeen inay awood ay kala wareegaan xukuumaddii akhwaan muslimiinka ee madaxweyne maxamed mursi oo ay isku dhowaayeen ururka xamaas ee gacanta ku haya deegaanka khaza ee reer falastiin saraakiisha maraykanka ee markaasi hogaaminaya isbaaysigu uu maraykanku hogaaminayo ee duqaynta dhanka cirkaa ku haya deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyanada ururka daacish ayaa sheegay in duqayntaasi waxyeelo la taaban karo ay gaarsiisay ururka daacish iyadoo ku kaliftay inay dib uga gurtaan jiidda hore dagaalka gaashaan la sare john hester man oo ah madaxa howlgallada ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in ururka daacish oo hadda deegaano cusub qabsanayo isagoo sheegay inay hadda sameeyeen khidad horumar leh oo horseedi doonto guul hadalka john hesterman ayaa ku soo beegmaya maalmo kadib markii ku-xigeenka wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka antony blinken uu sheegay in howlgallada militariga ay sameeyeen isbahaysiga lagu dilay toban kun oo ka tirsan ururka daacish in ka yar hal sano
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa maantaoo sabti u socdaalaya dalka jarmalka halkaasoo kulan laba maalmood socon doona ay ku leeyihiin madaxda ururada madaxda wadamada ku jira ururka laysku yidhaahdo g inkastoo ganacsigu uu yahay ajandaha rasmiga ee shirkan ayaa haddana waxaa la filayaa in madaxdu ay ka wada hadlaan mushkiladda ka taagan dalka ukrain iyo goosashadii gobolka krimiya ee dalka ruushka dowladda ruushka ayaa xubin hore uga ahayd wadamaday laysku dhihi jiray g balse waxaa laga saaray kooxdaasi markii ay ku duushay ama faragelinteedii wadanka ukrain darteed wasiirka difaaca ee maraykanka ashton carter ayaa sheegay jimcihii in ilaa inta madaxweynaha ruushka valadimir putin uu faraha kala baxayo ku xadgudubka qarannimada dhuleed ee dalka ukrain aysan siyaasadda reer galbeedka waxba iska bedeli doonin qaramada midoobeyna waxay ku baaqday oo ugu baaqday dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadda ukrain inay si buuxda u xushmeeyaan heshiiskii xabadjoojinta ee la gaaray sanadkii hore dowladda sacuudiga ayaa sheegtay in isbahaysigu uu hogaaminaya sacuudiga ay ka hortagay in gantaha laga soo tuuray gobolka koonfur galbeed ee dalka si yeman kaasoo ka yimid deegaanada ay gacanta ku hayaan xootiyiintu warbaahinta qaranka dalka sacuudiga ayaa sheegtay in gantaalkaasi oo lasoo riday markaasi lala beegsaday gantaalada loo yaqaana u s patriot missal kaasoo ka hortegay gantaalkaasi lasoo tuuray oo ku riday magaalo u dhow magaalada la yidhaahdo khamiisi ee dalkaasi ee sacuudiga
aqalka baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta kulan uu yeeshay waxa uu sharci darro ku tilmaamay baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland codka kalsoonida oo loo qaaday ayaa boqol soddon iyo laba xildhibaan oo ka mida boqol iyo afartan iyo laba xildhibaan oo kulanka joogtay waxay taageereen mooshinkaasi ka dhanka baarlamaanka jubbaland warbixin ama hortaas ku saabsan muqdisho waxaa nooga soo diray waryahayaga xasan kaafi qoyste fadhiga maanta ayaa waxaa shir guddoominayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka jaylaani nuur iikar iyadoo xildhibaanaduna ay safsaf u codaynayeen gebagabadii codaynta ayaa waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka waxaana uu sheegay in boqol afartan iyo laba xubnood oo baarlamanka fadhisay boqol laba iyo soddon ka mid ahi ay ogolaadeen inaanu sharci ahayn qaabka loo qaybsaday dhismaha baarlamanka jubbaland halka lix ka mida ay diideen afar kalena ay ka aamuseen
jubbaland oo ku saabsan baarlamaanka jubbaland inta ogol mooshinkaasi gacanta taagto ha la soo tiriyo inta ogol ha la soo tiriyo dejiya inta diidan gacanta taaga fadlan ha la soo tiriyo inta diidan inta ka aamustay fadlan hala fadhiisto natiijadaan sheegaynay بسم الله الرحمن الرحيم waxaa fadhiisa meesha codeynaysa boqol iyo afartan iyo laba xildhibaan boqol iyo soddon iyo laba waa ogol afaray ka aamustay lix way diiday sidaas aaweed mooshinkii laga keenay baarlamaanka jubbalandna waa ansax
markii uu soo idlaaday kulanka baarlamanka ee maanta ayaa qaar ka mida xildhibaanada baarlamanka waxa ay aragtidooda ka dhiibteen sida ay u dhacday codayntii maanta waxaana ugu horeeya xildhibaan maxamuud cali dhuux dooda maanta waxay ahayd in baarlamaanka uu dood ka galo codsigii brime ministerka si khayru sharci ayaa loo gudbiyey liiskii dambeeyaa lasoo hormariyey kii horreeyeyna waa dib loo dhigay waxayna ku dhacday si khayru sharci baarlamaanka raggii way ka dareereen waxaa kusoo haray boqol iyo labaatan iyo laba qof intii kalena way ka dareertay marka waxaa lii boqol iyo kontonka korankaa lagu qaadayaa baa liiyi marka doorashada waxaa ka dhacay wax sharciga ma aha magacayga waa xildhibaan daahir aamiin jesow hadda waxaan umalaynaa sidaa inta badan majoritiga xildhibaanada ay u arkaayeen ayaanu u arkaa boqolkiiba boqol waad arkayseen xildhibaanaday majoritigoodii boqol iyo soddon iyo laba xildhibaanana u codaysay boqol iyo afartanaana fadhisay iyo labo taas waxay kutusaysaa in majoritiga xildhibaanada ay doonayeen in la xaaraantimeeyo waxyaabaha jubba laga dhisay waxyaabaha jubba laga dhisay waa baarlamaanka oo la xaaraantimeeyey iyo qodobka labaad oo ah in loo hogaansamo qaraarkii muxuu ahaay ka soo baxa heshiiskii muxuu ahaay addis ababa dhigayay in axmedoobe loogu yeero ilaa agoosto toddoba iyo labaatankeeda hogaamiye loogu yeero oo aan loogu yeeri karin madaxweyne marka mooshinka laba qodob u ahay qaraarkiisiyo tafatirina waa soo baxaya waana baarlamaanka soomaaliyeedna waa ansixiyeen magacayga waa taqaanaa cabdirashiid xidig weeye wax mooshinah oo meesha la keenayna ma jirin wax nidaam oo la raacayna ma jirin baarlamaanka mar waxaa lagu sheegay inuu yahay markhaatiyaad ka ahayd buu guddoonku ku sheegay wuxuuna sheegay in kooramkii dhammaan waayo oo uu xidhay mar labaad wuxuu sheegay kooramkii inuu dhammaan waayo uu baarlamaanka xidhay markii saddexaadna wuxuu yidhi xildhibaanada maqan magacyadooda ha la ii yeedhiyo markii dambe oo la tiriyey oo la codayn lahaana wuxuu sheegay iyo kow wey oo lama codayn karo markii dambena codaysay buu yidhi sidaas darteed waxaa meesha ka dhacay guddoonku siduu u sharraxi doono isagaa yaqaana laakiin wax jubbaland khuseeyana ma aha wax maxaanku idhaahdaa macno u samaynayana baarlamaanka maaha wuxuuna caqabad ku noqonayaa horumarkii iyo higsigii iyo nidaamkii loo socday dad ka baqanaya in la aado oo mugdi siyaasadeed uu kaga jiro mustaqbalkooda ayaana caqabadaha dhigaya magacayga waa xildhibaan bishaar ugaas bismillahi raxmaan raxiim horta baarlamaanka waxaa guddoomiya guddoonka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka hogaaminaya tirada isagaa noo sheegay sidaad ka waraysaan na waxay u codaysay in wax qaybsigii laga qaybsaday jubbooyinka uusan ahayn xalaal sidaa daraaddeed waxaan ku qanacsannahay guddoonka isaga oo golaha baarlamaanka hadduu hawshaas golaha wasiirada ay fulinayeen haddii kale hawshuna sidaas ku dhammaad aad baan u mahadsantay magacaygu waa xildhibaan maxamed cumar dalxa baarlamaanka mar haddii uu codeeyo shir guddoonkana uu ku dhawaaqo wixii baarlamaanka marka uu qaatay ee qaraar ah waxay noqonayaan wax sharci ah markaasi u baahan in la fuliyo fulintaasna kollayba xukuumadda iyo intii hay-adaha kale ee iyaga arrintaasi la go'aamiyey ayaa loo baahan yahay inay wax ka qabtaan marka aniga aragtideeda waxaan daba dhigayaa in aanan political crisis arinta loo rogin oo la abuurin khalkhal oo siyaasadeed balse waxa biyadhaca kulli loo wada dan leeyahay waa in wax la saxo marka arinta in laga abbaaro dhinaca fiican wixii khaldan la saxo halkaana maaragtay ay ku socdaan maaragtay wixii sidii markaa loogu talagalay sharcigana la waafajiyo xasan kaafi qoyste v o a muqdisho dhinaca kale baarlamaanka jubbaland ayaa beeniyey inay ku dhisan yihiin sharci darro waxayna sheegeen in tallaabada baarlamaanka federaalka aysan saameyn ku yeelan doonin maxamed colaad xasan ayaa khadka taleefanka kismaayo kula xiriiray gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka jubbaland cabdi maxamed cabdiraxmaan oo weydiiyey sida iyagu arkaan go-aankaasi jawaabta way caddahay sharci darro kuma dhisnin waa dowladda soomaaliya waa federaal federaalkii baana qayb ka nahay haddayna iyaga diidin insha allahu si sharci ah oo dastuurka federaalka waafaqsan buu baarlamaanka iyaga ku dhisan yahay laguna soo xulay guddoonkiisana lagu doortay uu hadda ku taagan yahay marka intaasaan ku caddaynaya wa waa gartay marka maxaad is leedahay baarlamaanka mooshinkaa la geeyey sharci darro wuu idinkugu tilmaamaya maxaa idinka qaldan oo sharci darrada maxaa keenay in baarlamaan dhisan oo maamul dhistay oo meel ka jira lagu tilmaamo sharci darro maxaad maxaad tuhmaysaan oo idinku dhex jira
waxaan tuhmaynaa kuwa dhahaya sidaa yaan arkaynaa inayna soomaaliyeed ahayn oo ayna wadaniyiin ahayn ay yihiin niman sharciga iyo midnimada soomaaliya iyaga ku tumanaya annaga si dastuur ahaan yaan ku yaan ku dhisanay maamulkeena fulinti iyo golaha baarlamaankaaba noogu dhisan yihiin marka waxaay hadda meesha ku dhoodhoobayaana runtii wax saameena oy nagu yeelanayaan ma jirto mana u dhigdhigayno hoosheenana insha allahu meesha ay ka socotay ay kasii socon doontaa iyaga ayaa hal doole waxaa la yidhi midib xalaal ee ma dhasho sida ay iyaga ku dhisan yihiin kuwa kaswadayaasha baan leenahay xaq maah laakiin annaga waxaan leenahay si xaq aan ku dhisannahay wa waa gartay xaqa haddaan aan sii tix raacno nidaamka awood qaybsiga soomaaliya waxaa lagu dhisay four point five mooshinkan laydinka geeyey baarlamaanka soomaaliyana waxyaabuhu tuhmaya waxaa ka mid a oo mooshinka ku xusan in maaragtay aan loo dhammayn baarlamaanka oo dad badan ay cabanayaan arrintaa maxaad kaga jawaabaysaan baarlamaanka waxaan kaga jawaabayaa in loo dhan yahay haddii la yihahdo four point five-na ummadda soomaaliyeed baarlamanku way ku idishahay haddii sida baarlamanka lagu soo xulay oo deegaanka ah loo xisaabtamana waa lagu idil yahay marka ma jirto meel inti waxa laga sameeyey boqol kiiba boqol ay dadka ay dhahayaan sax waay tan hadda kuwa hadda mooshinka geynaya aan loo dhamayn marka looma dhamo soomaali kama dhamaanayso laakiin waxaan leeyahay calaa xad in baarlamankan uu sax yahay sida ugu saxsana lagu soo xulay baan ku cadaynaya waxaan ku sheegayaa baarlamankan isugiisii waxaa furay wasiirka arrimaha gudaha waana sharci inuu furo waxa wuxuu u wakiishay agaasimihiisa bidaayadii ilaa nihaayadii isagaa joogay sidaas asaa horta baarlamaanka lagu xulay xulitaanka saas oo ah xafliddii alemasaarka madaxweynaha dowladda federaalka imaaday xasan sheekh maxamuud meesha caalamka dowladaha dariska kullina waa yimaadeen waa la ansixiyey marka ma ma ma ma ma ma dhahaayo marka waxa waa idiin dhiman aqoonsi noo dhiman ma jiro kuwan hadda dhahaya baarlamanka ma jirana waxaan leeyahay meel cidlaa bay bay bay garaacayaan dastuurka federaalkan dib hoogu laabteeno marka insha allahu soomaalinimada iyo iskuduubnidan ummadoo dhan bay u roon tahay wax u dhimin wa waa gartay arrintan mudday soo jiitamaysay oo wax badan bay soo socotay oo murankan uu taagnaa idinka dhexeeya baarlamaanka jubba iyo baarlamaanka federaalk ee soomaaliya mooshinkan hadda laydinka geeyey oo la ansixiyeyna dhowr jeer buu dib u dhacay intaa ay maaragtay wakhtigaa dheer ee jiray fursadaha maxaad uga faa'iidaysan weyseen oo aad u wada hadli weyseen baarlamaanka soomaaliya iyo baarlamaankiina oo arrinta loo xalli waayay wax shir ah oo iyagana dhex maray waxaa jiray markii buuqan uu socday meesha waxaa imaaday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee cumar cabdirashiid communikee baa ka soo baxay asaga yaa waxaa lagu ballamay in dowladda ay soo dirayso dadka buuqaayo si xaqiiqadii loo arko in wasiiro ka socdo dowladda federaalka lasoo diro wixii oo dhan hadee waa nimin aan u jeedin dowladnimadii iyo systemka federaalismka kasoo horjeeda waayo dowladdana ma aqoonsana madaxweynahana ma aqoonsana ma aqbalayno mana qaadanayno sababtoo ah iyaga waxa ay meesha la fadhiyaan sharci darro yahay waxaan leenahay baarlamankaneega sida isuu jiri doonaa insha allahu waxaanu ku kala bixi doonaa dastuurka marka iyaga ayagaa wixii dhab dhib ahoo ka imaada soomaaliya waxaan leenahay iyagaa dusha saaran doona annagana go-aanka iyaga mar dhow saacado dhow buu soo bixi doonaa marka hata kamana hor dhici doono insha allahu laakiin go-aan aan leexleexsha lahayn baa naga soo bixi doona saacadaha soo socda waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedka jubba oo u warramayey maxamed colaad xasan haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariya soona jeedinaya haaruun macruuf
hadalladii u dhexeeyey dowladda etoobiya iyo ururka o n lf oo muddo gaabis uu ku jiray ayaa rajo laga muujinayaa in xawliga ay ku socdaan dardar la geliyo kadib dhammaadka doorashada dhowaan ka dhacday dalka etoobiya iyo soo daynta laba sargaal oo sarsare oo ka tirsanaa ururka o n lf wadahadalladan waxay bilowdeen sannadkii waxaana markii ugu horraysay dhinacyadu ay muujinayaan iyadidiilo waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka waxaana marti igu ah xogayaha arrimaha dibadda ururka o n lf ahna madaxa ergada wadaxaajoodka ugu qaabilsan ururkaasi cabdiraxmaan sheekh mahdi oo ku sugan magaalada london ee dalka britain ugu horraynna waxaan weydiiyey natiijada wadahadalladii ilaa haatan la yeeshay labada kun labaiyo tobankii laba wareeg baa la yeeshay wareegii koowaad waxaa lagaga hadlay qaadkii loo wada hadli lahaa waana wareegii ugu qoyn badnaabu ahaa waayo modalities rasmi ah oo qurux badan oo yani labada dhinacba ay ku qanceen baa lagu soo saaray waad aragteen oo bayaanada kolley way ku qornayd marka kaa successful buu ahaa marka kii labaad wareegii labaad baa marka caqabado soo baxeen oo wareegii labaad baa yaa fashil keenay dib u dhac keenay waa garta caqabadahaasina maxay ahayn waa caqabadaas waxay ahayd markii lasu yimid dowladda etoobiya modaliskii waxaa lagu wada hadlay in si comprehensive loo wada hadlo bilaa shuruud lagu wada hadlo wax kastoo wadahadalka wax u dhimi kara laga ilaaliyo markii lasoo noqdo dowladda etoobiya waxay yidhahdeen saddex laba shuruud laba arrimood bay soo kordhiyeen mid waxay ahayd dastuurka etoobiya inaan aqbalno shuruud la-aan midda labaadna waxay ahayd in maaragtay ay keenayaan ay erga keeneen soomaaliya oo ka socotay kelilka ka socotay marka labadiiba waxay burburinaysay modality lagu heshiiyey marka aniguna waxaan already agreementkan gaarnay exan convention ku tahay shirka wadahadalka as-aaskiisii markaan bilaabayno ahay two thousand elevenkaan ogolaanayna qoraal rasmi aan soo gudbinay oo aan waxaan anagu aaminsanay aan soo gudbinay waana kii dowla etoobiya waagaas ay ogolaatay saasaa marka adugu halkaas yaa yaa halkaa markaa laisku afgaran waayo dib marka halkaas halkaas halkii ku hakaday waa garta arrinta ku saabsan afduubkii idinku waxaad ku tilmaanteen afduub dadka qaar waxay ku tilmaameen in iyagu soo goosteen sulub cabdi iyo cali xuseen arrintaasi iyaduna saamayn intee laeg bay ku yeelatay wadahadalladii horta number one waxa weeyaan waxaan waagii hore way jireen arrinta ayada dowladda etoobiya inay inkirtay oo kala hadashay laakiin xaqiiqadu waxay soo baxday markii dee dadkii hawsha fuliyey oo ay kamid ahayn saraakiil kenyaan ah maxkamad la keenay oo dalka kenya maxkamadda la keenay jaraalada kenya ay soo qoreen waad heli kartaa referensa waqtigaa u samayso waad arkaysaa oo hadda qaarkood maxkamaday saaran yihiin oo oladi aan dacwadooda way socotaa marka already waxa weye arrintaa waa iska dhamaatay sheekada ahayd yani maana afduubin laakiin xaqiiq bay ahayd arrintaasuna waxay keentay dee raggaasu waxa weeyaan ergada ay ninka la oranayay sulub cabdi axmed wuxuu ahaa ergey kamida ergadii ninkii toddobaad buu ahaa oo gudaha ka yimid waliba gudahooda ilmatalay afkooda ku yani yani kamid ahaa yani maadaama laba dhinac gudihii dibadda la joogay yani xaggaa ka socday calina wuxuu ahaa ninka magaalada noo jooga oo liiska noo ahaa oo guddiga wadahadalka gacan siinayay oo isagana wuxuu ku jiray yani wuxuu kamid ahaa yani staafka yani gaarka aniga ila shaqeynaya oo kamid ahaa magaalada iyo wax walba iyo wixii hawlan uga baahano ka shaqeynaya marka labada waxay ahayn xubno markaas yani inkastoo miiska uusan fadhin cali lakiin haddana xubno waxayn ergada kamid ah marka kalsoonidii de waxa weeyaan iyo wax weyn u dhintay dadka dadka wada hadlaya waxaa jira ergadu hataa dadka shacabka ee muxuu ahaa isla qabailka ergada waa waa la xurmeeya oo ergada in la xurmeeya marka arrintaas jug weyn bay gaarsiisay laakiin jabhaddu mowqifkeeda wuxuu ahaa yani si diblomaasi ayaan u wajahnay culayskan arrinta diblomaasiyada ku diblomaasiyadan saarnay maan dhexin albaabka hadalka laakiin waxaan sheegnay inay caqabad ku noqonayso ay mar walbana miiska imaanayso wayna timid dhowrkii wadahadal oo kulanoo la kulmayna mar walba miiskay saarnay in raggaas lasoo celiyo marka hadda waa la soo daayey sulub cabdi iyo cali xuseen markaad waraysateen maxay idinkula soo laabteen waxayd yidhaahdeen dowladda etoobiya waan soo aragnay wadahadal bay ogol yihiin mise waxay yidhaahdeen ragga aan soo aragnay rajo male qaab kale aan wax ku raadino maxay idinla yimaadeen wallahi de raggii hadda un baa la soo daayey mana rabno hadda inaan buuq ku abuurno reerahoodii bay la joogaan waa rag hadda yimid weeye hadda in la soo daayey oo nabad qabaan intaa hortana baroo farxad u tahay kolleyna dee ururku waa uun waa waa markuu mas-uuliyiinta sare kulmaan waxa weyan say xaaladdu ahayd yani ururka weli waxa weyan weli muusan disclosure wuxuu inuu ku sameeyo weli go-aan kuma gaarin aduu kulamaa socdo markii waxaa la dhameeya waqti ku habboon baan soo dayn doonaa arrinta ayada laakiin officially waxa weyan hadda in la waa la soo daayay dowladda etoobiya way soo daysay waana tilaabo positive oo runtii horumara weeye oo aan u arkayna inay waxweyn ka tari doonto in maaragta in hor in horumar laga samayn karo maaragta in la wada hadlo wadahadallada marka aynu kusoo laabanno hadda halkay marayaan caqabadihii jiray ma laga gudbay maxaa horumaroo la sameeyey horta wadahadalladan runtii wadahadallada caalamiay noqdeen dowlado waaweyn baa maalgelinta ka qayb galay yani oo gacanta ka geystay annaga lafteenna khubaro badan baan helnay tababar badan baan qaadanay waxa weyan dad badan oo sharci yaqaanaan la kulanay marka mushkiladda laga hadlay ugu badneed oo hortaagna waxaa kamid ah mushkiladda dastuurka marka xalal badan baa lasoo jeediyay oo laga yaabo inay keeni karto in labada dhinacba ay maaragtay ay isfaham ka keeni karto waa hal positive oo waxay noqon kartaa laga gudbi karo inkastoo weli ay taagan tahay waxaa kaloo laga gudbi karaa arrintii dee xubnahan oo ahayd arrin muhiima waayo ergadaadii oo la haysta inaad wadahadal fadhiisato way yara adag tahay oo kalsooni abuuranto marka confidence building meeshar fiican baa ayadan arrintaas ay muujinaysaa waxaan kaloo ognahay dowladda kenya inay weli arrintan ay weli dialoga wado oo aanay ka harin oo dadaal badan ay samaysay dhibka u weyn oo aan dareemaynay runtii adduunkuna dareemaya waxay ahayd dowladda etoobiya lixdii bilood u dambeysay waxaa ay dowlad caretaker doorashadiiba kusoo socotay ninka odayaha meesha xukumay uu ka baxay isbedel baa jiray transition dowladuhu markay saas yihiinna way yaro cagjiidaan oo authority cleara ma haystaan ciddii maaragtay wadahadalka yani go-aan ilaa heer wada hadal heshiis gaari karta runtii waan dareemayna inuusan partner heshiis uusan jirin laakiin hadda maadaama ay abuurantay in muxuu ahaa doorasho ay dhacday oo mar dhowaan filayna in maaragtay leadership cado clear uu kasoo bixi doono etoobiya taasaan rajaynayna inay keeni karto clear inay ka abuuri yani jawi rasmi ah yani hogaaminta cusub ee meesha si rasmi u qabsata ee markaa shanta sano soo socota haynaysa waa dad gorgortan geli kara marka laga yaabo in marka direction ay yeelato xoogaa direction la-aantaas waan dareemaynay laakiin fafaaraha muuqda iyo dialoga dowladda kenya wada iyo kolley un adigu diblomaasiyan waxa weeyaan aad buu positive u yahay yani laga yaaba in maaragtay ay suurtagal tahay in la wada hadlo wadahadal yani xal keeni kara laisla garto waagad marka waxaad leedahay dowladda etoobiya waxaa muuqata inay diyaar u tahay arrintan in la xaliyo kolley fafaalaha muuqda saasay noogu muuqata annaga ilaa hadda weli kama aanan ma ma dareensanin maaragtay inay inay inay wadahadal inayn dowladda etoobiya diyaar u ahayn laakiin waxaan dareensannahay lugjiidku inuu sababo badan lahaa ay ka mid tahay yani kala guurkaas xilliga inuu weyn kulahayd iyo guud ahaanba dee waa iska qayb ka mid a saad la socoto wadahadalladu sanado badan bay qaataan waxa weye dowladaha iyo jabaduhu yani mar kastoo caqabad soo baxda in la xaliyo waqti bay qaadataa iyo dadaal badan iyo maaragtay shatal diblomacy badan waa garta arrinta ku saabsan dastuurka qodob weyn bay ahayd dowladda etoobiya qodobkay soo jeedisa wuxuu ahaa dastuurka inaad siduu yahay ku aqbashaan mowqifkiina arrinta maxaa iska bedelay waxba iskama bedelin horta waxaan anagu saan u fahamsannahay meesha dagaal baa socda waa la is haystaa waxaa laisku haystana dastuur ma aha waxaa laisku haysta ummad aayaheeda masiirkeeda mustaqbalkeeda xuquuqdeeda ama ha noqoto insaani ama ha noqoto samafal ama ha noqoto dimuqraadi ama ha noqoto yani political rightskooda ha noqdo yaa laisku haystaa dowladda ethoobiana waxay leedahay anigu sobraan baan ahay dhulkan anaa dowlad ka ah dadkan dadkayga wax baan u samaynaya waa kaade iyadana bropagankeeda iyo hawsheeda kale xaggaasi ka wadataa marka waa laba aragti oo kala duwan annaguna waxaan leenahay dadkeena waa la xaqiray marka horena xoog baa lagu qabsaday haddana xuquuqooda ma haystaan waxaan meesha joogana ma matelaan marka waa laba fikiro aada u kala fog weeye marka kolleyda waa marka la wada hadlaya waa laisu soo dhaweeya common interest baa la raadinaya maxaa isu iman kara xaggee waxaa iska geli karaan dastuurka ethoobia annagu perse waxa weyan waxyaaba badan oo positive a ku jira oo haddii aan ansaxi kara lakiin issues badan baa ka jira oo aanan yani iga laftooda question waaga hore ninety fourka u ka yimid kana iman doono maaragtay laakiin waxa weeyaan ma la heli karaa formula ayagana dowladnimadooda iyo sharaftooda aan wax u dhimayn annagana xuquuqda iyadii aayahagii shacabka ummadda ay lahayd yani sugaya taasaa lagu mashquulsanaa muddo badan waana la wadaa laga yaabana in laga gaaro xal hadda waan ugu rajo weynahay maxaa ka mid a waxyaabaha ka qaldan dastuurka etoobiya aad isleedihiin in laga bedelo ama laga wada hadlo ayay mudan tahay waxa u horeeya waxa weeye horta dastuur sidiisaba warqad meel ku qoran weeye hataa sida uu yahay haddii loo fuliya maanta dhibka taagan ma taagnaadan dooda ugu weyn annago aan haysan waxaa weeye from nineteen ninety four ilaa hadda dadkeena waa la bahdilay waa la baabiyey genocide baa lagu sameeyey waa la waa la baabiyey muxuu dastuurku difaaci waay waa ku qoranta xuquuqdiisa xuquuqdiisa waxaa weeye qofka sharciga inaan la torture garin karin la dili karin in la dooran karo uu dooran karo xor uu yahay dadkeenana waxaa loola dhaqmay sidii maaragtay muxuu ahay maaragtay sacayaanka oo kale ayaa loogu ciyaaray noloshoodii oo taariikhda boqolkii sano ee soo dhaafay meel aan la gaarsiin baa la gaarsiin waan soo marnay xukunka malalka waan soo marnay xukunka xilsadaasi mangistu waan soo marnay dhibaatada loo geystay soomaaliya dhulkaa joogta weligood kuma dhicin mana ku dhacaysa mustaqbalka saan saan rajeynaya marka dastuurka muusa difaacin marka dastuur nominala weye waxaa kamid a waxa laisku haysto waxa weeye dimuqraadiyada etoobiya maka jirta horta dastuurka aan aan aan aqbala dastuurka ma fulayaa weye yaa garanti garaynaya weye maxaa ka imaanaya weye waxa ku qoranse waxa weeye dastuurkan markii la qaadaya annagana lama weydiin input kumaana lahayn aftina lagama qaadin dastuurada kenya dowladda kenya afteena ku dhegan dastuurka markay qaadaysay vote baa loo qaaday referendum baa laga qaaday okay dadka doonisiisa ma ahayn waxyaabo badan oo dastuurka ka buuxa baa jira calaa kulli xaal laakiin muhiimaddu waxa weeyaan dastuurku waa laga leexan karaa caqabadna ma aha waa lagu heshin karaa laftiisa hadii la haddii la ogyahay in waxa danta in lagu gaariyo waa la qaadan karaa issuega taas ma aha issuega laakiin wuxuu ahaa issue of trust issue wuxuu ahaa implementation wuxuu ahaa issues annaga ku saabsan dastuurka laftiisa jira oo aan aqbalayno oo kamid tahay dhulka dhulka yaa iskale dhulkeena shidaalkeena yaa iskale dhulka khayraadka yaa leh muxuu ahaa aftida see loo fulinaya waa very vague dastuurku ma cadda marka waxyaaba badanoo question legalaa jira waxaa jira waxyaaba badanoo dabinaa jira marka dastuurka simple anagu dasi in dhala-aan iskalama qaadanayno manihin maaragtay muxuu ahaa dad umiyiina ma nihin isla markaana waan dareemaynaa dowlad weeye dowladduna idan haybadeeda iyo inay ilaashato yani ayna noqonin yani waxaa weeyaan waa marka in xal loo helo labada dhinacba ay compromise sameeyaan laga maarmaan weeye marka kolle wixii detail maskeedan baa lasoo saari doonaa laakiin ishiyo badan waxaa jira markaa yani runtii caqabada abuurayay waa garta marka haddaan si fiican kuu fahmay waxaad ka hadlaysaa gobol soomaali oo soomaalidu ismaamusho hadday khayraad tahay hadday siyaasadda hadday dhinac kasta tahay ay u madax bannaan tahay laakiin ka tirsan waddanka etoobiya sidaas miya dowladda etoobiya si official u tiri shucuubta etoobiya ku hoos nool wakti yaraan bay afti ayaa laga qaadi karaa waa ina go'i karaan marka inaan qasab kaga tirsanaan inaan ka tagna maha wax laisku hayo maba aha sideeda soo ogid ishugaa waxa weeyaan e p e p r d f way xalisay way way dhamaatay ishugaas maanta iskuma haysana in aftidka laga qaadi karin laga qaadi karin technicaliton baa laisku hayaa sideeda saa wogow waa mid weeye annagu waxaan ka hadlayna marka arrinta ku saabsan inaad ay ka tashiin idinku yeelataan haddii aad ka go-aysaan etoobiya haddii kale arrintaas labada dhinac way isku raacsan yihiin miya adinka iyo dowladda etoobiya saddex shay baa jira sideedaba mid waa xuquuqo jira ama dowlad ka tirsano ama ka maqno waa xuquuqdaada dimuqraadiga wey waa xuquuqdaada human right ka wey xuquuqdaada maarata developmentka wey waa xuquuqdaada nolosha wey waa taas waa mid meel oola wey ama hala wada joogo ama hala kala tago taa way maqan tahay waa garta laakiin markii midda labaad waxaa weeyaan okay modalitiska iyo maxaa lagu wada joogi karaa ma lagu kala tegi karaa dadkan xaq bay uleeyihin inay afti laga qaado waktiga ay u baahdaan waa self determinationkeenu maaha waxa etoobiya noo samaynaysa maaha waa international law wey waa waxaan leenahay wey annagu xoog baana lagu qabsaday dalkeena xoog baa lagu qabsaday markii la qabsanayay eighteen waktigii la imaanayay marka ilaa hadda weli ma aanan helin freedom annagu waxaan expressionkeena aan samayn laakiin yaa ku shaqala waa in laiskuma shaqala arrinta ayada waxa go-aan ka gaari kara shacabka wey shacabka oo yani yaa u taalla marka laakiin annagu waxaan u xaqiijin karaa shacabka inay xaqa helaan taana waa arrin labaad oo taallo meesha wey oo mar walba taallay ayagu waxay leeyihin waan ogolaanay dastuurkaa qoraya oo la laakiin qaabka u qoraya dastuurka makuma qanacsanin wax badan baa laisku haystaa yani sharciyadiisa baa laisku haystaa ma cadda si fiican uma qorna waa waa waa waa la mergiyo midda labaadna mid kaloo ka daran bayba sameynba si ay taa u dhicin ba de waxaa weye meesha ka dhiga marshal low waa qodobka saddexaad wey waa implementationkii kalsoonidii wey yaa dabaana qaaday ee wax sameynaya marka waxyaabo badan hadda haddaan ka sheekeeyo de waxay sanado socday wey doodan maaragta khubaro loo saaray oo wixii godadu leeyahay wixii ku fiican yahay wuxuu ku xun yahay kulli yani aad baan uga tashanay meelo badan maaragtay marka waa waa waa ishu aada u ballaaran wey waa gartay laakiin su-aasha dadku ay isweydiin karaan waxa weeyaan arrinta ku saabsan aayaka tashiga arrinta ku saabsan dastuurka waa laga wada hadli karaa baa tiri laakiin markii tusaale ahaan dagaaladu ay ka bilaabanayeen dowladdii hore ay dhacday intii aadnan dagaaladu bilaabmin arrimaha ugu waaweyneda diideen waxaa ka mid ahayd arrinta aayaka tashiga haddana waxaad leeda layskuma haysto marka arrintaas ma iska hubtaan inay saa wax u jiraan maya qaabkan kuleeyaha layskuma haysta maaha liigali baan ka hadlaya liigali wax qoran weeye hadda ayaguna way sheegeen dastuurka inay ogol ilaa ilaa ka tegitaan waxaan ku sheegay waxaa laisku haysto waxaa weeye qaabku u hirgeli karaa yaa la weydiin karaa taan isweydiinayna taas weeye anaa ka tashiga shacabkeena annagu mana ka tegi karna mana yeeli karna shacabkaa iskale annagu saasaan taagannahay ayagaa la weydiinaya in la weydiiye weye waxa weeyaan waxaan states buu maraa waxa weeyaan marna xuquuqa laga hadlaya mar waxaa laga hadlaya dadkan futurekooda mar waxaa laga hadlaya wada noolaashihii baa laga hadlaya intaba way soo wada gelaysaa ma garatay marka annagu clear wey arrintaydu annagu shacabka ee tashigiisa asagaa iskale nina kama qaadi karo muqadas weeye waana nidaam transparent oo cado clear oo laisku ogyahay inuu intaan meel lafaldhiga lagu qaado weye taa nin wax muran ka taagan ma waan lafna awood uma lahay ama ay tira waan ka baxay ama waan galay because annaga mandate kama welihinba shacabka soomaalida soomaaliyeed waddanka ku nool baa iskale waa gartay marka sideeba doonaysaan shacabku inay arrintaas uga salgaaraan waxa weyan adduunka waxaan wax ku cusub maaha dowlado badan baa shacab iyo dowlado dagaal dhex maray dad badan baa arrinta issuga self determinationka soo dhexgalay nidaam baa jira la isticmaalo marka koowaad waxa weya horta marka hore in xaaladda la dejiyo nabadgelyo la keeno marka ku xiga waxa weya in transitional period uu yimaado oo wakti laisu helo oo dadkaas ayagana ay degaan mushkiladii meesha ka baxdo kalsooni la abuuro labada dhinac marka xigana waxa weya iyadoo raalli laga wadayo labada dhinac ay ku faraxsan yihiin ama inay wada joogaan ama ay kala tagaan way waa process weye wax wax kaloo meesha yaalma laakiin haddaad tiraahdo war waxaan xaqan waa leeyahay xabad lagugu bilaabo waa dagaalamaysaa waana waxaa nagu dhacay wey yacni wax qoran oo dastuurka ay ku qoran baan ruuxan saas uma rabna waan rabnaa xabad baan lagu bilaabay nineteen ninety fourkii marka xabadda waxay keentay labaatan sana dagaalinu socdo ayagana kama faa'ida annaga kamaana faa'idin marka waxa weeyaan situationka in la dejiyo lasuma soo noqo si degan muxuu ahaayeen dadka xuquuqdiisa caadigana loo ogolaado tan kalena laga wada hadlo sidii ugu habboonay xal looga gaari karo laga wada gaaro saas saas that's whole meaning of wadahadalku saas weeye yacni hadda waxaad qiraysaa onlf iyo dowladda etoobiya labada dhinacba dagaaladii iyo colaadii socday midkoodna wax natiija inuusan ka gaarin hadda dagaal sidiisa natiija lagama gaaro hataa haddaad guulaysato dowladda muxuu ahaa maraykanka ciraaq bay tagtay cagtay soo marisa maxay natiijo ka gaadhay dhaqaalihina ciraaqna way burburtay dagaal sidiisa nin natiijo kama gaaro waa xaqiiq wey laakiin marka lagu qasbo isdifaacaysa annagu dagaalka ma jeclin onlf weligeed ma jeclayn dagaalku waa destructive wey dadkeena uma fiicna geeska africa uma fiicna maana raalli kahan waana lagu kallisay haddana raalli kama nihin haddaan joojin karno diyaar baan inaan joojino dagaal ma rabno waxaan rabnaa nabadgelyo waxaan xuquuqdeena helno waxaan rabnaa inaan ay katashigeena helno ethoobiana intaasoo milyan baa kaga baxdaa yani annaga keliya ma soomaaliya gudubtay oo geeska africa oo yarba waxay inay militarize noqdo intaasoo bilyan baa kaga baxda security waddankaas marka dhib inuu ka gaaro laiskuma hayo marka labada dhinacba dagaal dan uma aha intee bay qaadan karaan wadahadalladan inay miro dhal ku ku yeeshaan wallahi taa dadkeenu inay bartaan wey adduunkuna barto wadahadalladu qaar baa labaatan sano qaata qaar baa konton sano qaata marka rajo beena ma abuurayno wadahadalladu waa very tough wey way adag yihiin laakiin inay bilowdaan baa horumar ah mar haddii wadada cagta la saaro mar way dib u dhac bay keeni mar baa la kala tegi waa la isu caron xabaddaa la isu qaadan is part of the process ciyaar ma aha dad isdilaya kun boqol sano waxaa weya nine eighteen ninety six baa harar la qabsaday ilaa maalinka ilaa maanta xabaddu marna way istaagaysa marna way dhacaysa marka issue maaha kalsooni dad inta dagaalamaya kalsooni lagu dhex abuuro inay isu yimaadaan inay si civilized inta wada hadlaan si civilized mushkiladooda u xaliyaan wakti bay qaadanaysaa waxa weeyaan imbalance baa jira dowladda etoobiya waxa weeyaan waxay hadda dareemaysaa inay isleedahay waad xoog badan tahay annaguna jabhad baan nahay oo jabhad lagama adkaadan aaminsanna marka waa bere iyo isu maan dhaaf iyo waa lismaan dhaafsan yahay marka saaxiga in la wada keeno laisu yimaado la yidhaahdo ama xoog laho ama tabar yaro adduunka lama kala adkaadin ma wada fadhiisana xal ma gaarnaa wey waa garta marka wakti wakti inay qaadanaysaa lagu talagalay lagu talagelay beri iyo beri dambe in maaragtay maxaa gacmaha las qasro las dhukanayo it's a very tough job ma laga wada hadlay xabad joojin iyo waktiga ay suurtogeli karto wallahi waxa weeyaan xabad joojintu waxa weeyaan waxa waxa waxay ku xiran tahay waxaa jira waxyaabaha asaasiya marka hore in laisla meel dhigo runtiina waa kolli town bay ku dambayn doontaa haddii haddii la isla afgarto waxyaabahan qodxaha yararka ee daadsan haddii la dhilo oo laisla dhameeyo next stepka xabad joojin bay noqonaysaa qasab weeye barnaamijkii martida mikrofoonkuna waa naga intaas waxaan u mahad celinayaa cabdiraxmaan sheekh mahdi xogayaha arrimaha dibadda ee ururka o n lf ahna madaxa ergada wadaxaajoodka ee ururkaasi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal intaas aynu ku dhaafno barnaamijka martida microfoonka uu soo jeedinaya soona diyaariyey haaruun macruuf halkaad weli naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo soo diyaarisay sahra ciidla nuur
oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeenna cawayska washingtonna caawa waxaan idinku hayaa qodobo xiise badan oo uu ka mid yahay qaybtii ugu dambaysay waraysigii fanaanka weyn shariif cabdalla aynu ku bilowna ee caawa waxaa xiise gaara leh silsiladii maansooyinka ina macalin ciise ee dhowaanahan bay noo soo taxnayd oo caawa ay soo baxday gabarh tidhi ina macalinta lagu wareerayba waa aniga ku darso oo rag badan oo aynu maansooyinkooda halkan ka tabinay ayay u jawaabtay oo tidhi meesha waxba idinma yaalaana ka holeela wariyahayaga faadimo yaasiin jaamac ayaa haddaba gabadhan hal abuurka ah waxay kula kulantay magaalada boosaaso iyada ayaanan idinku wareejinayaa si aad uga bogataan maansada ay gabadhaasi inoo hayso bal marka hore dhegaystayaal badan ayaa waxay isweydiinayeen gabadhan inin macalin ciise la dhaho oo barnaamijka caweyska washington la duldhigay xoolaha badan maxay u hadli weysay maxay raggan mid uun u raaci weysay wax badan oo dhegaystayaasha ka mid a ayaa arrimaha isweydiinaya anugu ka mid baan ahaa sahro ruuxeed oo istuudiyaha joogta oo barnaamijka inta badan wadaa waxay lahayd inin macalin ciise may mar uun kula soo hadasho waa mahadsan tahay marka hore faadmo aniga waxaan ahay qof dhalin dalinyaro ah oo ka tirsan dhallinyarada reer boosaasood da-deedu waa labaatan iyo afar sano runtii waxaa weeye horta maansada waa laiiga soo horeeyey oo rag badan baa iiga soo horeeyo ninba wuxuu ka hadlay wuxuu rabay laakiin nin yiri gabar aanu muddo wada sheekaysanaan rabaa ma jirin marka ana dee barteedii baan ka qaatay
bal raggaas maxaad oran lahayd
runtii codsigooda waxa weeye maya maa jeebin nin walba macnii waxaan loo baahnayn ayuu ka hadlay nin gelle iyo digir buu ka hadlay oo gelle iyo digir maba aqaaniba aniga ninna dee maqal iyobuu ka hadlayo de maqalyaaba isa siiya adduunka nina dee dalxihaa maqal dee qof lama siin karo xataa xataa martida lama siiyo waxaa kaloo jirta waxaa jira nin dalxiis ka hadlay oo macnii wadamada maraykanka iyo yurub ka hadlay laakiinse dee yurub iyo faransiis iyo dhulkeenna ma ahane dee wadankeenuba aad buu fiican yahay oo dalxiiska ku mudan yahay inageena u dhalanay ha isageena u dhalanay marka halkaa waxaa ka muuqata adigu inaad tahay gabar wadanka jecel aad iyo aad wadankayga aad baan u jeclahay taariibtoo kale runtii waan ka hadlay aniga taariib iyo waxaas niyadeeda kuma jirto marka maxaad ku bilowday maansada maalmahanba sheekadu murankoodu badayoo raggii wada mashquuliyo nibmo maalka haystuo madashii la yimiyo anaa miigan leeyahay aniguna midda aan ahay iyo mansabkaa ku noolahay aan idiin micneeye marka waxaan la hadlayaa ninkii yidhaahday gabadhu xaggay ku nooshahay mudanigii dhala iyo marwo hooyaday baan midigtooda joogaa macaankeena diintiyo macaankeeda diintiyo kitaabkeena mudan baa marsataa naftayduye manhajka iyo aqoontana ruuxna kama marganaya midigtaan ku haystaa mahalakada taariibtana maankaygamaaba gelin halkaa waxaad u jawaabtay ninkii yidhi gabadhu ma gabar iska wareegaysaba ma gabar maaragtay qoyskooda la noolba kaas jawaabbaa siisa waa gartay yaa ku xiga
waxaa ku xiga nin baa dhahay isna gabadha maqal baan ka bixinayaa oo gabadhii caburiye oo ka hadlay oo yidhaahday yaan hebel iyo hebel kula hadlin yaadan sawirkaaga sawirkaaga ha soo dhigin meel komantiyada ha soo dhigin haa marka waxaan ku dhahayay maqal maqal layma quuro oo mada lama dhex keeno oo xidid laguma mihiyee qof muhiima baan ahay musawir meelaan soo dhigo maasha allah iyo yartumuu qurxoona laysla wada maraayana madax bannaan ayaan ahay dumarna waa man iyo dahab mar haddii la milicsado kun ayaa ku meero kow ayaana ka mulkiye masayrlaawe maan rabo
marka ninkaas masayrkaad ku nacday dee isagu waaba meesha waaba ninka ugu liitayoo maqal iyo masayr iyo waxaan la garanaynayo waxbaa ku dilaayo iyo isagu waaba hawshiisu waa dheer tahay haa isaga halkaaba ha ku joogo isagu kumaba jiro ragga bal yaad ku xejisay marka
waxaa kaloo jirtay nin yidhi dalxiis baan gabadhay ku geynayaa oo maraykanka iyo faransiis baan ku geynayaa marka waxaan ku dhahay maanasoota ee yurub meeleen u dhalaniyo minankeeni maahee ma huraan dhulkeenna dalxiis noogu madane marimada hargeysiyo marka iyo kismaayiyo muqdisho iyo hiiraan mudug iyo garoowiyo muuqeeda daaliyo boosaaso maandeeq madar iyo galgala iyo waadiyada dhex marayo laagila mushaaxoo makaankii bacaadiyo biyo kurla imarshoo bayla laga mashxaradaa marka ninka halkaasaan waxaan ku leeyahay dee raalli ahow anigu soomaali baan ahay bal ma u sahan tagtay ninka aad rabto oo naftaada ay doonayso oo shuruudaha adiga aad danaynayso buuxin kara shuruudahayga waxaa buuxin karaa waan ka hadlay midka aan tusmaystana aan idiin micneeye waa mudan rageedu diintana ku meel maray miyi iyo magaalana maalkiisu buuxaa marsooyinka dhulkeennana maraakiib ku soo xira dhexdaydoo madaga iyo ilaa midig ilaa bidac dahbigaga muunada maamuuse xididko weyneeye magacood hadda lala maqsuudiyo farxad aan la miistaa
mascuudgii baynu joognaa xaggay wiilashu waxaasoo dahabee adiga lagugu marmaraya ka keenayaan waxaabase ka sii dara ninkii saaxiibkeena khaliif oo layidhi masayrlow baa tahay maqalahaaga hayso allow yaa ogaada xilligaa wuxuu hoosta ka leeyahay ilaa horiyo ka dhig iyo ma tihidina macallintii aan sheegaye waad ismoodsiisay waa tahay barnaamijka caweyska washington wuxuu aad u dhiirigelinayaa gabdhaha hal abuurka oo uu leeyahay soo dhowaada guud ahaan dhallinyarada ka qayb qaadanaysa suugaanta iyo soo noolaynta afka hooyo waxaanu leenahay mar kasta waxaad nagala soo xidhiiri kartaan somali at v o news com adiga oo magacaaga iyo telefoonka lagaala soo hadli karana kusoo qoraya barnaamijka caweyska toddobaadyada dambe ayaynu dabcan halkaasi kasii wadi doonaa innaga oo u yeedhi doona gabdho badan oo hal abuura oo ku hadlaya afkayna macalin ciise kaftanka iyo suugaantuna inoo furan haatanna waa qaybtii ugu dambeysay waraysigii xiisaha badnaa ee aanu la yeelanay fanaanka weyn shariif cabdalla xuseen wariyaha v o eda cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan magaalada colombos ee gobolka ohaayo ayaa halkii toddobaadkii hore ay noo joogtay inooga sii amba qaadi doona waa tahay shariif cabdullow annagoo sii dhex dabaalanayna barnaamijkeenna aan soo qabta markaana heesta aadka u caanbaxda iyadoona aaheya bal heestaan aaheya oo muusigeeda markaad fiirisid keliya soomaalida aysan jeclayna balse dadka ajanabiga ah ayaguna heesaha ay inta badan ku ciyaaraan ama ay ka helaan heesaha soomaalida ay tahay bal heestaani goormaad samaysay
heestan waxaan sameeyey dhowr iyo toddobaatankii ma garanaya labaiyo toddobaatankii saddex iyo toddobaatankii waxay ahayd waxayna kusoo shaambacday idaacaddana waa u dhiibay heesaha hirgalayna waa ku qaaday aad iyo aad heestan waa la jeclaystay waana filayaa wax badan inaad dibadaha loo qaatay oo c d lagu sameeyey oo mataqaanaa ay ku cayaarayaan mataqaanaa dad badan oo ajnabi ah oona codkaygii oan aqiinay oo meesha yaalla naftiisa aad moodid xoogaa in lagu sii taabtaabtay in ay qaateen marka waxuu ka mid yahay heesaha layga bilileqaystay way aad iyo aad heese badanna waa layga bilileqaystay sida aad maqasheen oo badan
heestani way jirtaa in fanaaniin dambe dib u soo qaadeen waxaad ii sheegtay in erayo laga babedelay oo xataa wax laga qalday laga qalday aad iyo aad way u foolxumeeyeen weliba waa gartay adiga gallayrow haadaw garaadroon samada gelaya sidii gamuunkii sawirkayga gaarsii gabadhaan gaclooday waa heesta mataqaanaa beydka midbeydkeeda mid ah isla markaas galayrka aan diray wuxuu leeyahay galayrkii waa qaaday waxuu waxaan u geeyey gabadhaad gacloota ubax kugu guuraysaa sawirkaaguu geeye ilmabays la gooyday buu yidhi waa gacaylkaaga anna aan idhi asna uu leeyahay waa laba is-afgaratoo gacal walaalaah anna aan leeyahay haatanaan u guurayaa guriga ay ku nooshahay
marka heestii gallayr baad dirtay sawirkaagii buu qaaday wuxuu u geeyay gabadhiyo adigiiba ubax kuu guraysa ubax iga gurayso jacaylkii aniga haye ka daranababa hayaba laakiin warba iskuma haysaan iskamana warhayno waa hagaag bal heestaasi iyadoo codana aan u saarno dhegaystayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudan
adiga galayrow hadow garaadroon samada galayo gaalayo sidii gamunkii way sawirkayga gaarsii gaarsii way gabadhaan gacloodii gacala haweyna sidaanii galayo yaa ii gargaaro gargaaro gacantayda saari
gacala haweynaa sidaanii galayo oyaa ii gargaaro gargaaro gacantayda saarey
ayadoo gabanahoon sanadkeedu gaarin abalkaanu galayay miyay gudi karayda nafsunbayga gadanoo ahiyo marunbow galaya ahiya gacaala haweynaad sidaani galayo oyaa i gargaaro gargaaro gacantayda saare gacaala haweynaad sidaani galayo oyaa i gargaaro gargaaro gacantayda saare adiga galayro hadow garadroon samada galayo galayo sidiigii gamunkii sawirkayga gaarsi gaarsi hoy gabadhan gacloode gacaala haweynaad sidaani galayo oyaa i gargaaro gargaaro gacantayda saare gacaala haweynaad sidaani galayo oyaa i gargaaro gargaaro gacantayda saare galerkii wuxuu yidhi gabadhaad gaclooto ubax ku guraydaan sawirkaaga geeye ilmaba isla googoydaayo oo gacaylkaaga weeye wallaba isafgarato gacal walaala haddanaanu guuguurayaa gurigay ku nooshahay wallaba isafgarato gacal walaala haddanaanu guuguurayaa gurigay ku nooshahay
waa tahay heestii aaheeya iyo codkii macaan ah ee shariif cabdalle xuseen halkaasaan uga gudbo marka kana aan soo qabto shariif cabdalle ee codkaagiiba dee waxaa moodaaba inuusan ilaa iyo waagaas iyo hadda uusan waxbaba isbedelinoo bartiisii joogo wallaahi shan iyo toddobaatankii iyo hadda waxaan filayaa laba kun iyo shan iyo tobankii waxaan u malaynayaa afartan sano ma ku dhowaad baan afartan sanaa kasoo wareegtay
alxamdu lilah ilaahay cumrigaa i siiyey waxaan leeyahay ilaah baa mahadleh ilaahuu ii dheereeyo ii badi baan leeyahay weli ilaah cumri dheer iyo caafimaad i sii baan leeyahay aniguna iyo dhammaanba dhegaystayaasha inaan waxaan kuu rajeynaynaa cimrigaas iyo weliba caafimaad intaa kasii badan heesta aan ku soo gebagabaynaya barnaamijkeena caweyska washington adaan ku doonayaa
danahaygii dahday ii diyaargarow adaan ku doonayaa heestaasi dama dhoweyn waxay ahayd waqtigee baad samaysay lix iyo lixdankiiba lix iyo lixdankii nin waxaan ku leeyahay lix waqti iyo dheer baa laga joogaaye.
lixdankii.
lix iyo lixdankii weliba heesaha markaas afartan iyo sagaal sano waa ka heesaha waqtigaa socdayna walaahi waxayba tan ugu xarago badan bay ahayd oo waa la jeclaa musigeeda iyo kulley waa aad baa loo dhegeysan jiray waa gartay waxa weeyaan eh, gaadiidkii la jeclaa oo muqdisho la keenay baan ku magacaabay gabar aan ku raadiyey oo la yidhaahdo eh, milacenta d milacenta d waxaa aad u jeclaystaa daanduri milacenta d xaggeed kusoo dhaaftay waa in leeway baan idhi heestaasoo dhan saas milacenta d waxaa weeyaan tagaasidii iyo gaadiidkii muqdisho ee talyaaniga koo keenoo fiyaad ahayd oo la jeclaayo loo raaci jiray meelaha Waagaas la xiiseynayay.
xiiseynayay baa ahayd milacenta d milacenta d-na waan qaatay aniga shukaansi baan ku aaday
wandalaydahaydaahabo wardaanahayge dayaco duhur walbana daharta aadunbaaban dulmehera duufaankaanahaygu diilin daayara lulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaro adanku doonaya oy dahday ii diyaarigaro adanku doonaya
aad baad u mahadsan tahay waraysigii halabuurka iyo fanaanka waa naga intaasi toddobaadkani cabdikaafi adiga iyo shariif cabdallaba aad baad u mahadsan tihiin guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkeennii caweyska washington waa naga intaa tan iyo kulanti dambana waxaan idin leeyahay ammaano allah duqi ku dhalay doonisban ugeeyo waygu diidaye oo duqow ayan u diro waayihii idayriye haygu dirin daaladaydii daayara lulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaro adanku doonaya oy dahday ii diyaarigaro adanku doonaya cishqay diiloygu duubano wara aadunbaygu dayayo oo haddaadan iga dawayn wara anna waa ka diibano haygu dielin daaladaydii daayara lulii soo degey dadaale yayla doono wayga dahde daanahaygiye dahday ii diyaarigaro adanku doonaya oy dahday ii diyaarigaro adanku doonaya waxaan dumar fardidayo war aadunbanka doortayo humile janta diinawa anigan ku diyaariyo haygooddeedin iladu kuldaayaralooli soo degey dadaale yayla doono wayga daahdee daanahaygiyey daahday ee diyaarigaro adankudoonaya hoy daahday ee diyaarigaro adankudoonaya intaanan dadka hosla adeeris noqon dadyahow candaha waado daaladeydee ayaadunbay daadiye dawaadeydii haydeelin daayaralooli soo degey dadaale yayla doono wayga daahdee daanahaygiye daahday ee diyaarigaro hoy dahday iyo diyaarigaro cadankudoonaya haydaahabo wardaanahaygi dayaco dukur walbana daharta aadunbaaban dulmehera dufankaana haygu deelin daayaralooli soo degey dadaale yayla doono wayga daahdee daanahaygiye dahday ee diyaarigaro cadankudoonaya hoy dahday ee diyaarigaro cadankudoonaya
heestaasi ayaanu kusoo gabagabaynaynaa idaacaddii fiidnimo waxayna heesta u dambeysay barnaamijkii caweyska washington intaynaanse idaacadda soo gabagabaynin bal caawa waxaa dhacaysa ciyaar aad u xiise leh oo dhex maraysa kooxaha barcelona iyo yuventus waa ciyaartii u dambeysay ee koobka uefa champions league kooxa koobka horyaalada qaarada yurub fure ayaa inoo haya faahfaahinta waa mahadsan tahay haruno ciyaar aada u macaan baa caawa la rajeynaya inay dhex mari doonto yuventus iyo barcelona runtii dadaal dheer baa markii hore waxaa la saadaalinayay inay noqon doonto ciyaarta la yidhahda thela classico waa isku soo bixi doonaan barcelona iyo real madrid laakiin way suurtageli weysay yuventus baa meel yar kasoo dustay dalaq hadda marka ciyaarta dadku way wareersan yihiin markii hore waxaa la lahaa barcelona ayaa iskale iskale laakiin dadka hata shiki baa galo haddiiba yuventus ay kuso ay soo dhaaftay real madrid waxaa la leeyahay dee lama yasi karo yaraysi wax kastaa dhici kara waa ciyaar kaliya ha waxaana talyaaniga lagu yaqaanaa taariikhda talyaaniga marka ciyaaraha noqdo hadday hal gool kaa dhaliyaan difaac kaa galaan barcelona oo la ogyahay inay messi swares neymar iniesta ay ka wada buuxaan oo ku fiican dhanka weerarka haddana waa macquul in la hor istaago la yidhahdo meel lagu gubday lakin barcelona inta badan dadku qiyaasayaan inay koobkan qaadi doonto yuventus iyagana ciyaaryahaanadeeda kuwa ka mid rag aada u wanaag sida berla oo kale tafes oo kale oo iyaguna ah tusaalahaan oo kale ninka la yidhaha berlo waxaa lagu yaqaanaa koroosyada iyo qaaditaanka iyo dhexda iyo meeluhu ka fiiriya ciyaaraha marka iyaga laftiyooda yuventus lama yasi karo ama lama yaraysan karo laakiin ciyaartu barcelona waa lagu yaqaanaa guulaha champion league markay timaado hase yeeshe saadaalintu qaarba waxay leeyihin labiyo hal hal iyo saddex hal iyo hal qaarba xataa saadaaliyay inay noqoto rigoorayaal in la gaaro waa gartay xilliga muqdisho iyo dhegeystayaasheena bal ciyaartu wakhtigay ku beegan tahay iyo dadweynaha sheeg inta badan waxay ku beegan tahay ciyaarta xilliga muqdisho toban saac ama afarta habeenimo iyo afartan iyo shan daqiiqo oo xilliga bariga africa xagga inanka maraykanka ay noogu beegan tahay labada iyo afartan iyo shan daqiiqo wakhtigeena waa yahay labadii afartan iyo shan daqiiqo xilligan saacaddii muqdisho way isbedeshay waa sagaalka iyo afartan iyo shan daqiiqo xilliga muqdisho furre aad baad umahadsantahay idaacaddayadeena intaasaan kusoo gabagabaynaynaa waa anigoo haaruun macruufa iyo cabdiraxmaan xuseen furre oo idin le nabadgeliyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.